Wasaaradda Howlaha Guud iyo Dib u Dhiska iyo Guryeynta Jubbaland ayaa tababar aqoon isweydaarsi ah oo ku saabsan hanaanka daraasaynta suurtagalnimada mashaariicda dhismaha degmooyinka Jubbaland u qabatay qaar ka mid ah howlwadeenada dowladda hoose ee degmada Kismaayo. Shaqaalaha wasaaradda howlaha guud iyo xubno ka socday hay-adda dhulka Jubbaland. Gudoomiyaha arrimaha bulshada degmada Kismaayo ayaa ka hadlay muhiimada tababarka.
wax la dareysaa la daraasayaayna waa wax mustaqbalka hadhow in anfici doonto yani haddii waddo la daraasaynaya ama waddo wadadaas ayta waa in laga fiiriyaa infrastructuradii dhan ee u baahneed imkaaniyaadka ee u baahneed in laga fiiriyo meeshii dhalinijka u mari lahayn wadooyinkii bulshada nafteeda in laga talageliyo marka waxaan rajeynayaa marka in trainingkan markuu dhammaado wax badan hadduu ilaah yidhaahdo barnaamijkii awalkoor loo dhisaan gareyn jiray ama qaabkii wax looga bedeli jiray ee wasaaradda howlaha guud iyo maamulka degmada ay qaban jireen intaa in ka duwan inay kasoo baxdaan rajeynaya wasaaraddana waa kaga mahad celinaynaa tariinadan in badan u qabanayso howlwadeenada maamulka degmada kismaayo oo aqoontooda iyo waayo aragnimadooda kor loogu qaadayo agaasime run ahaantii ragga meeshaan fadhiya ee degmada ka socda waa rag khubara ah xaqiiqatan injineeraha ku jiro rag lafdhabartii hadda magaalada u ah waaye rag in badan magaaladan kasoo shaqeynaya waaye aqoontanna way u baahan yihiin maadaama aqoontii modern technology ay noqotay in maalin maalin kasta lasii update gareeyo aaday uga baahan yihiin marka waa idinkaga mahad celinaya mar labaad iyo mar saddexaad waxaan rajeynayaa marka in daraasadda markii la fiirinayo in laga fiiriyo deegaan ahaan maku habboon tahay meeshaan horta wadda in laga bixiyo ama wadda inay noqoto maku habboon tahay dhaqaale ahaan dhaqaalaha loo hayo maku filan yahay waddada cabirkeeda iyo saaskeeda intuu noqon karaa waxyaabo badana u baahan sharciyad ahaan waa sidee xaafadda laga sameynayo bulshadii xaafadda degneed ma laga qeybgeliyo bulshada ma laga talageliyo waxyaabo badanaa kulley imaanayo marka waxaan rajeynayaa haddii shaqadana nidaamka loo daadajiyo wax khaldanaanayo ma jiraan shaqada meesha ugu sarreyso wasaaraddii ay kasoo bilaabato degmadii ilaa botomkii ugu hoosey xaafaddii inay gaarto aan rajeynayaa marka waa mahadsantihiin traininkan waxaan rajeynaya markuu dhammaado in wax badan oo xogogaalnimo iyo aragnimo iyo khibrad fara badan in laga qaadan doono waxaana rajeynayaa marka in aan sii gaarsiin doono ilaa iyo tuulooyinka kulley maamulka degmada way joogaan kama sii hordhacayo ayagaa sii gaarsiin doono ilaa iyo inta ugu sii hooseyso laakiin waxaan rajeynayaa inta degmada in in ku filan ay yihiin waa mahadsantihiin waxaan rabaa kulankan inaan u mahad celiyo cidda alaal intii soo qaban qaabiso wasaaradda khaasatan agaasimaha oo mar kastaba diyaar waa inuu annaga nala shaqeeyo waa kaga mahad celin dhinaca kale agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska iyo guriyeynta jubbaland ayaa sheegay in tababarkaani uu wax badan ka tiri doono arrimaha la xiriira mashaariicda dhismaha degmooyinka jubbaland ma ahan tababarkii noogu horreeyey marar fara badan ayaan tababaro noocaan oo kale soo qabanay tababarkeena maanta wuxuu ku saabsan waa aqoon isweydaarsi ku saabsan hanaanka daraasadaynta suurtagalnimada mashaariicda dhismaha degmada kismaayo mawduuceen taasuu ku saabsan yahay wuxuu ka mid yahay dadaaladii wasaaradda howlaha guud iyo sidoo kale dowladda hoose ee degmada kismaayo horumarinta qorshaha magaalada waxaan ka soo bilownay waxaan ku soo bilownay brograamkeenna ururinta galka xogta magaalada waxaan sidoo kale soo qabanay aqoon iswd aqoon isweydaarsi iyo tababaro ku saabsan hagaha dhismaha ee degmada sidoo kale habka mudnaansiinta mashaariicda horumarineed baan ayadana soo aragnay maantana hanaanka daraasadaynta suurtagalnimada mashaariicda dhismaha ayaanu maraynaa hadduu ilaa yihahda waxaan rabnaa ujeedooyinka aan aan u qabaneyna aqoon iswadaarsigan ayaa waxay tahay in howlwadeennada dowladda hoose iyo wasaaradda howlaha guud ay ka wada shaqeeyaan kaalin muglihna ka qaataan dhammaan marka la sameynahayo daraasadda ka hor intaan la sameyn mashaariicda qusay dhismaha kulanka tababarka uu daafuray agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud ee jubbaland ayaa waxa uu socon doonaa muddo laba maalin ah iyadoo ka qaybgalayaasha ay ka faa-iideysan doonaan casharo la xiriira hanaanka daraaseynta suurtagalnimada mashaariicda dhismaha noocyadooda kala duwan sida dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha ee muhiimka u ah bulshada ku nool deegaanada dowlad goboleedka jubbaland